aan ku bilownay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya niisa ayaa fariin ay ku daabacday barteeda twitter-ka ku sheegtay saacadii hore saaka in ay madaxda qaranka siisay warbixina ku saabsan khatar ay maleegayaan ururka al-shabaab niis ayaa waxay fariintaasi ku sheegtay in al-shabaab ay doonayaan inay beegsadaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble niise waxaa intaasi ku dartay in shakhsi lagu magacaabo maxamed maahir oo ka tirsan al-shabaab inuu wado fulinta qorshahaasi niise ma aanay soo bandhigin caddaymo muujinaya halista iyo weliba inta ay leeg tahay waxayse sheegtay inay dabagal ku hayso dadka ku lugta leh warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle qoraalka ayaa lagu xusay nin lagu magacaabay maxamed maahir oo ka tirsan al-shabaab inuu howshan gacanta ku hayo khubarada ka faalloota amniga ayaa saluugan sida nise ay ku faafisa xogtan aadkuu culus xuseen macalin maxamuud wuxuu muddo dheer ka soo shaqaynaya hay-adda nisa wuxuu soo noqdo taliya ku-xigeen iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha haddaba sidee loo maareeya markay timaado xogta amni ee caynkan oo kale ah lacalla markii ay soo dhacdo warbixin ama xog sheegaysa in khataro amni oo ku saabsan madaxda qaranka qaabka loo maareeyo waa qaab iska maaragtay procedural ah oo la yaqaano cid iyaga ka baxsanna looma sheego sidii lagu looga dabategi lahaa ama looga hortegi lahaa in laga howlgalana waa tallaabta xigta arintaanu laakiin waxay u eg tahay arrin aada moodo uun cabsigelin iyo maaragtay iyo iyagu inayba tuun keenayso inay iyaguba qeyb ka noqon karaan inay waxyeelo isoo wadaan xuseen macalin ayaa u sheegay v o a in mar walba al-shabaab wakhtiga ku bixiyeen dilka madaxda sare ee dalka balse ammaanka madaxda uu yahay mid aada loo adkeeyo warka nise ka soo baxan uu yahay mid aan luuqaateen ahayn waa dhacdaa dabcan shabaab cidda ay ugu sarreysa dalka mar walbeeto waa taargetkooda koowaad inay dilaan laakiin de waa sababta dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo oo markay jadadka socdaan amnigoodu adag yahay markay gurigooda joogaan iyo xafiisyadooda joogaan amnigoodu adag yahay ayaa waxay tahay in aysan u suura gelin wax kasta oo dhici kara marka hadda maxamed maahir nin la yidhaahdo ayaa hadda soo galay gudaha oo wax dili rabaa waa iska riwaayad cusub oo raqiis ah dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaare roble oo ka hadlayay kulan ducah oo loo sameeyey xildhibaan aamine maxamed cabdi uu isla khariiriyay dilkii igraan tahliil faarax iyo midka lagu khaarijiya xildhibaan aamina wuxuuna sheegay in fariimaha jabaada loo soo diray ra-iisul wasaaraha oo xilligaasi la hadlaya boqolaal dadweyne ah oo kulanka joogay waxaan kaloo aaminsanahay sidaan u aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ee dishay ee ahayd gacantii igraan ka dambaysay sababtaan saas u leeyahay sababtaan saas u leeyahay wax kale ma ahan walaalkay cali guudlaawe subaxii dhoweedow isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siid ee hirshabeelle kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo markuu walaalkay madaxweyne guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo uuna ila soo xiriiray garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo waxaa isla markii aniga madaxweyne guudlaawo ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto ilaaha iga sarreeyo saacada wax saacad ka yar kadib message ayaa iisoo dhacay waa hayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeddaa u leedahay laakiin waa waxaa ka hesho cali guudlaawo iyo reer hirshabeelena waa iska celinaynaa adigana waa iska kaa celinaa waa hayaa messajka waa u dhimanaa waana u dhiman doonaa hadduu alla subxaana wa tacaala idmo aamina walaashay ahayd soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa laba xaaladood oo midi ay tahay amniga dalka iyo arrinta doorashada xilligan mar kale laysku hayo ra-iisul wasaaraha ayaana xanac xilkii xubinimada ka qaaday laba xubnood oo mid ka mid uu yahay guddoomiye hore guddiga doorashada maxamed xasan caro guddiga doorashada heer federaalna muqdisho weli waxay ka bixinayaan bixinta shahaadada rasmiga ee xildhibaannimada waxaana xaruntaay ka degan yihiin hotel airport ee ku yaala gudaha garoonka muqdisho maanta tegey xildhibaano ka tirsan labada aqal oo shahaadada soo qaatay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waagaag dhegeystayaal cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in waraysi aan hore ula yeelanay guddoomiyihii guddida doorashada hirshabelle ee xilka laga qaaday axmed xasan diini uu isagu sheegay in xilka qaadistiisa loo maray waddo aan sharci ahayn waxaana uu maamulka ku eedeeyey inay caqabada ku noqdeen doorashada